jigjiga waa meel aad iyo aad aan oga helay kasoo qaybgalka meeshani aad bay ii farxad gelisay wejiyo wejiye aad u quruxsan baan arkay dad aad iyo aad maaragtay labeentii bulshada ana waan arkay waan ku faraxsanahay waana jeclahay inaan soo noqdo wakhti intan ka badanna aan ku qaato waxaan kasoo ka mid ahay kasoo qaybgalayaasha bandhiga bugaagta caalamiga ee jigjiga markii koowaad waxaana kaga soo qaybgalay bug la yidhaahdo my sons battle with cancer la dagaalankii uu la galay wiilkaygu kansarka waxaana waxayna ku saabsan tahay qisada wiilkayga yarka oo yaraa oo kansar uu ku dhacay nooca la yidhaahdo neuroblastoma kadibna isagoo kenya joogay kolkaas baanu geynay waddanka la yidhaahdo norway weliba si yaroo deg deg ilaahay noogu fududeeyey halkaas iyo norwayna lagu soo daweeyey taqriiban laba sano ku dhowaad haddana uu caafimaad qabo ilaahay fadligiis marka dadku buuggan markaad soo bandhigtay meesha aad ka jeedisay bandhiga sidayba u arkeen wallaahi dadku horta kansarku waa wax laga yaraha baqo dadkuna dareen buu ku abuuraa geeri uun ay u tiriyaan laakiin annagu ilaahay wuxuuna waafajiyey inaanu isdhiibin dee fariintuu xambaarsan yahay buugganna ay tahay dhiirigelin iyo rajo iyo inay inay jirto oo dadku uusan isdhiibin haddii cudurka la sheego iyo cudurro kaleba feedback dadka ka soo baxay aad bay u dhiirigelinayaan buug in laga qoro arrinka kan horey kolley intaan arkay mayna u dhicin buu ku leeyahay kii aad aragtaba marka aad bay ugu riyaaqeen qaarkood intaan arkay waa tahay dabcan ustaad waxaa tidhi buuggan sababaha igu dhaliyey wiilkeyga yaroo kansar ku dhacay kadib darteed baan u qoray hadda waxaa tidhi wiilkii dabcan uu bogsaday oo uu fiican yahay marka xaaladiis hadda wiilku waa sidee markii hore se suu ahaa waad mahadsan tahay wiilku markii hore laba jir buu ahaa nin caafimaad qaba siduu ahaa bay hal mar lagu soo booday neuroblastoma-na waa unug waa xanuun cunug markuu ka yaryahay shanta sano inta badan ku dhaca marka iyada xaaladiisu aad bay u yara darayd oo si deg degu ugu soo aad buu u liitay haddii aana deg deg looga qabanin waxna ilaahay unbaa ogdeysay ku dambayn lahayd haddase xaadirkan waa nin caafimaad qaba waa nin malcaamadiisa taga lugihiisa ku taga ordahaya cararahaya ilaahay fadligiis bayna ku dhacda markii hore qorshaha ma kugu jirta adiga inaad wax qorto mise dabcan xaaladan kula soo daristan baa keentayna buuggan wiilkaaga markuu xanuunsaday kadib aad buuggan ka qorto xaaladiisii waa su-aal fiican anigu qoraamihii horeyna wax uma qorin intii kadamb intii wixii aan ahayn haddee iskuulaadkii iyo jaamacadihii aan dhiganay laakiin dantu waxay marmarba qoraa kaa dhigi dantu anigu markii uu wiilku xanuunka haleelay ee wax yar laga joogaba ilaahay wuxuu i waafajiyey inaan macluumaadkii iyo daweyntii iyo qalabkii lagu daweynhayay iyo macluumaadkii yani daawooyinka la siinaya kala duwanaa iyo marxalaadkii uu marahaya kala duwanaaba inaan diiwaan geliyo oon dhigo warqadahoodii meel dhigo rajisgareeyo kadib markii uu bogsooday ee uu ilaahay caafiyey baan yaan idhi qor hadda waa tahay dabcan waa buuggaagi koowaad oo qiso kugu dhacday aad darteed u qortay ma isleedahay bugaag qor mustaqbalka ilaahay baa og mustaqbalka waa iga guuxaysaa waanse mustaqbalkaanse u dayni taa iyada waa tahay maxaa isleedahay waa laga kororsaday bandhigan bugaagta caalamiga ee jigjiga ee markii labaad lagu qabtay jigjiga islamarkaana kulmiyey aqoon-yahanla kula duwan iyo bahda qalinleyda soomaaliyeed ka aniga ahaan qoraan maadaama aan horey u ahayn madal caynkan oo kaleeto ahoo bug feerna aan horey u tegin markii igu horey waxaan kula kulmay rag ikhyaara odayaal waaweyn oo ay ka mid yihiin mansuur oo kale nin kale siciid saalax isaguna oo ninkii aad loo yaqaano aha raggaas baan kula kulmay jeclahayna inaan bugaagtoodii ay qoreen aan saxiix ka qaato ilahay idinkiis